فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روضاني aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت waa siddeed iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah xukuumadda washington oo walaac xoogan ka muujisay awoodda dowladda shiicada ah ee iiraan u leedahay in ay toddobaadyo gudahood ku samaysato hubka niyukleerka warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad dhagaysan doontaan insha allah waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan xalqadii labaad ee taxanaha baraarujinta caafimaadka ee uu inoo soo jeedinayo doctor xanafi cabdi sheekh aadan inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan maxaad kala socotaa xasuuqa muslimiinta saacadihii lasoo dhaafay loogu geystay dalka itoobiya ma dhabbaa in dumar muslimaad ah la kufsaday masaajid iyo kutubta qur-aanka kariimka ahna la gubay warbixin ayaad dhagaysan doontaan insha allah qodobadaas ayaad maqli doontaan ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal مضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka xukuumadda washington ayaa walaac xoogan ka muujisay awoodda ay dowladda shiicada ah ee iiraan u leedahay in toddobaadyo gudahood ay ku samaysato hubka niyukuleerka warbixinta idinku soo maqan ayaan ku eegi doonaa golaha aqalka cad ee mareykanka ayaa sheegay suurtagalnimada in iiraan ay hesho hubka niyukuleerka uu yahay wax aan la fududaysan karin ayna halistiisa u jirto wax ka yar bilo ama dhowr toddobaad si ka duwan markii hore oo ay u jirtay wax ka badan dhowr sano arrintan ayay u sababeeyeen kabixitaankii madaxweynihii hore ee dalka mareykanka uu laba kun sideed iyo tobankii ku burburiyey heshiiskii niyukleerka ee ka dhexeeyay iiraan iyo dowladaha reer galbeedka haweeneyda afhayeenada ka aqalka cad ee mareykanka ayaa sheegtay xilli wax laga weydiiyey mowqifka uu maamulka bayden ka qaadanayo qaabka ay iiraan ku wajahayso marxaladan in arrinkaasi uu yahay wax laga walwalo waxayna intaasi ku dartay in madaxweynaha wadankaas uu yuhuudda ku qancinayo sugitaanka wadahadalka lala geli doona dhinaca xukuumadda tehraan waxay sidoo kale hadalkeeda sii raacisay xaqiiqdii waxaan ka walwalsannahay hababka iiraan ee bacriminta hubka niyukleerka ku laabashadii heshiiskii lagula jirayna wuxuu ahaa barnaamijkaas mid ay gacan adag iyo muraaqabo ku hayeen kormeerayaasha caalamiga ah iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay intaasi ku dartay in tan iyo markii uu maamulkii hore ee maraykanka ee donald trump go'aansaday inay ka baxaan ka qaybgalka heshiiskaas ay iiraan xoogga saartay barnaamijkeeda bacriminta niyukuleerka iyadoo hoos u dhigtay iskaashigii kala dhexeeyey baarayaasha reer galbeedka halka sidoo kalena ay joojisay fulinta dhammaan qodobadii uu ku dhisnaa heshiiskaas wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa maalin ka hor sheegay xilli uu ku sugnaa koongareeska mareykanka in fatrada lagu sameyn karo hubka niyukuleerka ee iiraan ay soo gaartay wax ka dhow sanad iyadoona ay hadda suuragal tahay in lagu soo saaro muddo toddobaadyo ama wax ka yar sida uu hadalka u dhigay waxa uu blinken sheegay in kabixitaanka heshiiska iiraan uu washington ku yeeshay saameyn muuqata uuna ka dhigay midda ugu aragtida gaaban hanaanka siyaasadda iyo amniga ee mandiqadda marka loo eego waxa dhacaya arrintaas oo noqonaysa mid ka mid a asbaabta ku riixday inay raacaan wadahadallada diblomaasiyadda markii uu joe baiden la wareegay xilka madaxtinimada ee waddankaas hogaamiyaha iiraan ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ogolaan doonin wax heshiis iyo ballanqaad ah oo ay samayso xukuumadda washington isagoo carabka ku dhiftay inaanay wax ballan ah lahayn marka loo fiiriyo sida loo laalay dhammaanba heshiisyadii ay horay u wada galeen labada dhinac waxaan horay u sheegnay mowqifkeenna ku aadan niyukuleerka waxaana si hufan u sharaxnay go'aanadeenna maalmahan waxaan maqalnaa arrimo badan islamarkaana aragnaa ballanqaadyo cusub waxaana horay loo sameeyey ballanqaadyo ku wanaagsan heshiiska mana jirin tallaabooyin howlgal ah oo lagu fulinayo ballamahaas taas iska dhaafa waxay la kulmeen in lagu tuntay qodobadii ay ku dhisnaayeen ayuu sii raaciyey hadalkiisa waxa uu si cad u sheegay inuusan jirin heshiis cusub oo miiska saaran ama mid diyaar ay u tahay xukuumadda tehraan wuxuu ka soo reebay keliya haddii ay washington ay dib ugu laabato qodobadii hore ee la burburiyey iyadoo wadata shuruudo adag oo lagu howlgalo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanadu waxa ay sheegayaan in heshiis ay labada dhinac raalli ka yihiin la heli karo oo qura marka ay dowladda maraykanku dib u soo celiso qodobadii laga niqaashay sanadkii labakunshanyotobankii haddii uu dhacayo wadahadalna uu noqonayo inay saxiixdo qodobadii uu burburiyey maamulkii donald trump dhanka kale hogaamiyaha iiraan ninka lagu magacaabo cali khumeyni ayaa sheegay in xiisadda ka jirta ukrein aysan ahayn oo keliya dagaal ka dhan ah dowlad kale isagoo ka horhadlayay koox arday ah oo dhigata jaamacadaha waddankaas ayuuna sheegay in caalamka uu maanta albaabada u taagan yahay dhisidda nidaam cusub oo caalami ah waddankiisana uu qeybtiisa ka qaadanayo qorshahaasi cusub si uu u difaacdo amnigiisa iyo masaalixdiisa wuxuu sidoo kale carabka ku dhiftay in adduunka uusan sii ahaan doonin mid hal meel looga taliyo maraykankana uusan sii hogaamin doonin caalamka sida uu ku xusay hadalkiisa ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاح waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaad ee taxanaha baraarujinta caafimaadka ee uu inoo soo jeediyo doctor xanafi cabdisheekh aadan waxaana xalqadan looga hadlayaa cudurka dhiikarka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah xamda kahiira طayiba mubaarakan fiih wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu cashirkan waa cashirkii labaad cudurkanna waa cudurkii labaad insha allah maanta waxaan ka hadli doonaa cudurka loo yaqaano dhiikarka dhiikarka waa cudur dilaa qarsoon qolada caafimaadka waxay yihahdaan waa cudur dilaa qarsoon maxaa yeele qofka waxaa laga yaabaa isagoo ka warqaba inuu dhiikar qabo iska socdo markuu ku dhufto madaxa ama dhaco kadib a qof lawaa inuu dhiikar qabay qofkaan isaga iskontaroolin ee aan isbaani aan isla soconin marka waa dilaa qarsoon markaas waxaa loo baahanya qofka inuu baaritaan isku sameeyo dhiigga iska cabiro ayib su-aasha waxay tahay marka maxaa keena dhiikarka dhiikar maxaa keena runta marka laga hadlo oo dhinac kasta laga fiiriyo oo dhinac kastoo la fiiriyo taqriir kasta la fiiriyo qolada caafimaadka waxay yidhaahdaan boqolkiiba siddeetan dhiikar wax keen lama yaqaano eighty percentage cudurkan wax keen lama yaqaano ediobatigay ku magacaabeen ediobatig waxaway lama yaqaano wax keena cudurkan waay ilaaha keena ku dhimaan gaalada mogtahay dhinacaas waa diidan yihiin ayib laakiin ana waxaan ilaahay baa keeno ilaahayna qaadi kara subxaana wa tacaala cudur ma jiro ilaa allah soo dejiyey allahna qaadi kara subxana wa tacaala ayaga marka qolada caafimaadka waxay leeyihiin ediobatigha la yihahdaa oo boqolkiiba siddeetan wax keen lama yaqaano cudurkan ayib waxaa laba inay iska yihahdaan boqol kiiba boqol wax keen lama yaqaan in iska dhahan la rabay waxay yihahdaan labaatan boqolkiiba wuxuu ka yimaadaa qofka markuu kiliyaha ka jiran yahay ama wadnaha ka jiran yahay ama qofka kiliyaha ay ka fadhiistaan ama kiliyaha ay buro kaga taalo mararkaas ayaa dhiikarka yimaada ayay yidhaahdaan ayib sidoo kale dhiikarku waa layska dhaxlaa cudurada hiridhitiga ama waxaan d n e da loo yaqaano qaado waayo hadduu waalidkaa fog ama mid dhow ama walaalka ama hooyada ama qof ay qabtay waa laga yaabaa inay kuu soo gudubto ayib dhaxal waa ku yimaadaa marka cudurkan dhiikarka ah inta badan waa la fududaystaa kaftan baaba laga dhigtay wallah iska jira dhiikaraan qabaabo war cudurka cudur la fudaysta maa wax lagu kaftamo maaha waa cudur halisa wey kaftan baa laga dhigtay ani dhiikar baan qabaa iyo ani haddaa iska jira maaragtay wallaahi maa gacanan kuu qaadayo cudur lagu kaftamo maaha waa maxay marka calaamadaha ugu horeeyaa ee qofka dhiikarka qaba isku arki karo semtomiga ama calaamaha ugu horeeya ee qofka dhiikarka qaba isku arki karo marka hore waxaa la isku arkaa hurdo la-aan qofka hurdo la-aan buu isku arkayaa ama haweenka markuu seexdo wax yar kadib hurdada way ka tegeysaa waa calaamada koowaad ee qofka dhiikarka isku arko qabo ayib sidoo kale qofka wuxuu isku arkayaa qodobka labaad oo ah walwal badan qofka walwal badan buu dareemayaa halac buu dareemayaa wuxuu kaloo qofka dareemayaa xanaaq fudud xanaaq deg deg ah wax yar wuu dhibsanaya qofka dhiikarka qabo haddii hadar yar lagu celiyo qofka ma xamili karo maxaa yeele breshurkiisaa kacsan markaa isku aragtid marka xanaaqaas deg dega ah oo wax simbal ah ka xanaaqaysid ama hurdo la-aanta isku aragtid waxaa la yaabaa qofka markiiba inuu dhiiggiisa iska cabiro ula socdo dhiikarkiisa calaamadaha ugu badan ee qofka dhiikarka isku arkay waxaa weeye madax xanuun joogto ah madax xanuun joogto ah si gaar waxaanu dardaarmaynaa gabdhaha uurka leh inay aada ula socdaan waxaan baarashtamool iyo balaaya isku daldalan looma baahno markay madax xanuun arkaan bareesharka in qofka laga cabiraa la rabaa madax xanuunba haddaad dareentid shaqada kuwaad ay qabanaysid waxay tahay dhiiggaada inaad iska cabirtid ayaa loo baahan yahay ayib waxaa kaloo isku arkaa daal badan buu leeyahy cudurkan cudurka marka waxa ugu fiican in mar walba lees cabiraa dhiikarka gaar ahaan dadka da-da ah haweenka uurka leh waa qasab in haween kasta oo uur leh dhiigga laga cabiro soomaalida waxaa baabiye waxaa weeye baaritaano beebeen ah baaritaano beebeen ah iyadoon qofkii dhiiggiisa la cabirin garaaca wadnihiisa la fiirinin dhiiggiisa aan lala soconin baabac loo buuxinaya daawo lagu buuxinaya taasoo laga yaaba inay dhiikar kusii keento ama kelihiisa wax yeesho ama wadnihiisa wax yeesho ganacsi unbaa inta badan laga fikiraa mooyaane ilaahay ninka baqaya uu ka fikirayo caafimaadka dadka aada buu iskaga yaryahay qofka ugu horreya waxaa la marka la baarayo ama haween ha noqoto ama rag ha noqotoba kow wax u horeyna qofka in dhiiggiisa la baaro garaaca wadnihiisa la fiiriyo dhiig karkiisa meeshuu maraa la ogaado sidoo kale dadka subaga badan jirkooda ku badanya ama korestaroolka ama dufunka badan dhiikarka ayuu saaciidayaa sidoo kale waxaa loo baahan yahay qofka marba hadduu dhiikar qabo oo daawo dhiikar qaadanayo oo dhiikarka ilaahay ku imtixaamay mar walba waxaa la rabaa qofkaas in lagu sameeyo baaritaan wadnihiisa la baarayo iyadoo lagu baarayo qalabka loo yaqaano e c g electric cardiographic waxaa la yihahdo e c g ga waa qalabka wadnaha qofka lagu baarayo qofka dhiikarka qabo wadnihiisa waa fidayaa waa ballaaranaya waa diiqmaya waa kala baxayaa meeshii loogu talagalo ka baxayaa qofka dhiikarka qabo marka waxaa wanaagsan in mar walba lagu baaro e c g in la saaro daawooyinka dhiikarka loo qaato waxaa loo kala qaybiyaa laba qaybood daawooyin muddo kooban ku eg sida aan sheegin dhiikarka laba nooc u kala baxaan dhahnay boqolkiiba siddeetan waxaana lama yaqaano wax keeno boqolkiiba labaatanna waxaa keenaan dhahnay qofka keliyahu ka xanuunsan yahay ama waxa weeye waxaa ku dhacay maaragtay wadna xanuuna ku dhacay dadkaas marka ee sababtiisa la yaqaano dhiikarka ama keliyaha ka yimid ama wadna xanuun ka yimid haddii wadnaha la daaweeyo ama keliyaha la daaweeyo qofkaa daawada waa iska haraysaa daawo joogtaa ma qaadanay laakiin qofka dhiikarka joogtada qabo ee cudurkiisa edabaatig ahaa ee joogtada ahaa qofkaas daawo joogto ah ayuu qaadanayaa oo noloshiisa la socoto ayib haddii marka qofka uu yahay dhiikarka joogtada ah ama dhaxal uu ku yimaado qofkan waalidkiis ka dhaxlo dhiikarka qabo daawadiis isaga waxay noqonaysaa mid joogtaa noqonaysaa waxaa muhiimaya in la baraarujiyo marka in daawada dhiikarka aan toos farmashiyaasha looga qaadan hadalkaa u ku celcelinaynaa daawada dhiikarka waa inaan si toosa farmashiyaasha toos looga qaadanin farmashiyaashu ma gedi karaan ilaa dhakhtar uu soo qoro daawada dhiikarka waa mamnuuc sababta maxay tahay maxaa yeele daawada dhiikarka waa inay noqotaa daawo dhakhtar baaritaan sameeye soo qoray waayo daawooyinka dhiikarka qaarkood garaaca wadnaha ayay yareynayaan qofka wadnaha aad u garaacayo daawooyinka qaarkood garaacaasaa lagu yaraynayaa oo hoos loogu dhigayaa daawooyinka qaarkood ee dhiikarka waxay furayaan xididada dhiigga marayo xididadii cadaadiska saarnaa ayay ballaarinayaan si dhiiggii tartiib u maro daawooyinka qaarkood ee dhiigkarka waxay jidhka ka baabi'inayaan ay ka saarayaan subagga ama dufuunka ku jira ee cadaadiska keenayo haddii marka qofkan farmashiistaha uusan waxaan garanaynin iyo noocan qofka jirkiisa suya uusan garanaynin waa qalad daawada dhiigkarka in layska qaato waa inay noqotaa daawo dhiigkar markaa qaadanaysid daawo dhakhtar ku baaray xaaladaada la socday garaaca wadnahaada ogaaday dufunka ku jira dhiiggaada ogaaday xiidada dhiiggaada e c g la saaray marka la ogaadaa daawada dhakhtarka la qaadan karaa sidoo kale daawada inta badan marna la qaato marna laga tagaa halis weynay qofka u keenaysaa maxaa yaele qofka waa qabatimayaa waxna uu qabanayso haweenka uurka leh gaar ahaan marka ay gaaraan lix bil ilaa iyo wixii ka dambeeyo haweenka qaarkood waxaa ku dhaca cudur loo yaqaano ekalamsiya liyada cudurkaas oo marka hore ku bilaawdo ekalamsiya soomaalida way taqaanaan gabdhaha markay foolanayaan carabka iska qaniinayaan bareeshirkooda kacayo waa cudur aad u halisa oo halis halis halis u ah canunka ku jiro uurka iyo haweenada inay isku dhintaan halis loogu jiro waay gabdhaha marka uurka leh marba hadday lix bilood gaaraan waxaa qasab ah in la socdo dhiigooda meeshoo maraya bareeshirkooda in la cabiro waa loo baahan yahay cudurka marka kalamsiyada waxaa kaloo lagu ogaa karaa qofka marka horaato ama gabadha marka horaato waxaa ku dhacayo kaadideeda waxaa soo raacayo haweenka brotiin badan baa soo raacayso kadib macaan iyo skor badan baa soo raacayso kadib dhiigga ayaa kacaya marka gabadha uurkale waxaa loo baahan yahay si ekalmsidaas looga badbaado in markasta cabir lagu sameeyo gabadha dhiigkarka si cudurka looga hortago dhiigkarkeedan loo ogaado mar walba dhiigga looga cabiro si loola socdo sidoo kaleta gabdhaha uurka leh waa inay cayilka badan aada iskaga yareeyaan raashinka lagu cayilana iska ilaaliyaan ekelemsiyada waa khatar hooyada qabta iyo cunugeeda waxaa lagu kala badbaadi karaa oo keliya in markiiba qalliin deg dega la sameeyo waa wax emergency ah oo wakhti badan aan u baahnayn oo daqiiqada nussaac gudood al rabaa in lagu kala badbaadiyo oo go-aan deg dega lagu gaaro loo baahan yahay marka soomaalida waa fudaysataa gabadhiioo soo baaba'day oo waxba laga qaba karin ayaa imaanayso marka qaliinkaa deg dega la sameeyo ee uurka wixii ku jira canuga ku jira lasoo saarane dhiiggaas markiiba waa iska degayaa hoos buu tegayaa dhiigkarkaasna meeshuu ku baaba'ayaa ugu dambayntii caafimaadku waa qaali ha lagu dadaalo ka hortagga cudurrada daawada badan ee aan dhakhtarka qorin ha layska ilaaliyo alle waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaalaa dadka xanuunsan inuu caafimaad siiyo subxaana wa tacaalaa intuu ilaahay ku imtixaamin inuu sabar ku siiyo ajirna ku siiyo dembi dhaafna uga dhigo wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu واظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقته
waa hagaag maxaad kala socotaa xasuuqa muslimiinta saacadihii lasoo dhaafay loogu geystay dalka itoobiya ma dhabbaa in dumar muslimaad ah la kufsaday masaajid iyo kutubta qur-aanka kariimka ahna la gubay cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegayaa
waa tobanka dambe ee bisha ramadaan oo ay muslimiinta sii laba jibaarayaan cibaadaadkooda si waalle u waafajiyo ajarka ku jira tobanka dambe ee bishan iyo sidoo kale habeenka leylatulqadri oo aan dhammaanteena wada rajeynayno inuu allahna waafajiyo iyadoo ay sidaas tahay muslimiinta itoobiya waxay wajahayaan mid ka mid a xaaladihii ugu murugada badnaa ee muddooyinkan soo mara magaalooyinka ayaa maxaarada degaan waxaa ka socda xasuuq ka dhan ah muslimiinta iyadoona la kufsaday gabdho badan oo muslimaad ah masaaxiif qur-aan ahna la gubay sidoo kalena la burburiyey masaajid jabhad kiristaan xag jir ah oo lagu magacaabo faano aadna u hubaysan badankoodana ah askar ka tirsan dowladda itoobiya ayaa xasuuqan geysanaya siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay waxaa la dilay saddex iyo labaatan qof oo muslimiin ah gabdhaha muslimaadka ah ee la kufsaday ayaan ilaaya hadda tiradooda rasmiga ah la haynin waxaana intaasi dheer in ku dhowaad shan masaajid ah cagta ay mariyeen masaaxiiftii ku jirtayna ay jeexjeexeen sidoo kalena ay dab qabadsiiyeen dhismaha masaajida banaanbaxyo waaweynna way dhigayaan etoobiyaan badan oo muslimiin ah ayaa isqabsaday magaalooyinka waaweyn ee etoobiya oo ay ugu horeyso adisababa caasimadda waddanka etoobiya waxayna ka soo horjeedaan gardarada caddaanka ah oo ay amxaarada gaalada ah kula kacayaan muslimiinta gondar caasimadda gobolka amxaara waa magaalada ay dhibaatadan oo idilka dhacayaan welina ma aysan joogsan tacdiyada muslimiinta ah loo geysanayo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaana muujinaya meydadka dadka muslimiinta oo isbarkan dhaawacyada oo yaalla wadooyinka iyadoona xaaladii ugu xumayd ay wajahayaan muslimiinta etoobiya gaar ahaan kuwa ku nool magaalada goondar arrinka etoobiya ka socda ayaa gaaray waa islaamo ah iyadoona guud ahaan etoobiya laga abaabulay dibadbaxyo loogu hiilinayo muslimiinta balse arrintan naxdinta leh ayaa ah in wax dhaqdhaqaaq ah uusan ka jirin magaalada jigjiga iyo inta badan dhulka soomaali galbeed waxaana dadka muslimiinta maxaarada ah ay sheegayaan in muslimiinta soomaalida ay hoojiyeen kuwaasoo xitaa aan hal barnaamij uga dhawaaqin magaalooyinkooda ay ugu gargaarayaan muslimiinta markii laga reebo hal magaalo waa magaalada dirar dhaba oo muujisay kaalinteeda sidoo kalena laga dhigay dibadbax loogu hiilinayo muslimiinta lagu xasuuqayo halkaas amxaarada xasuuqa ka wada magaalada goondher ayaa sheegaya in arrinkaasi ay uga jawaabayaan muslimiinta oo bishan ramadaan ee socta aad u muujinayay shacaa'irta sida salaadaha taraawiixda iyo afurka oo si jamaaci ah ay uga qaybgelayaan dad aad u badan waxaana muuqatay in arrinkaas amxaarada waa ad u gubay maadaama caalamka galbeedka loogu sheekay in etoobiya badankooda ay yihiin dad karisan ah waxaa jira dhallinyaro soomaaliyeed oo aan sidaas u sii badnayn kuwaasoo isku abaabulay baraha bulshada islamarkaana wada qorshe ay ku cunaqabateynayaan maxaarada gaalada ah ee joogta magaalada jigjiga warar soo baxaya ayaa sheegaya in kuwii dhibka ka geystay magaalada goondher ay u yaaceen dhanka iyo magaalada adisababa si ay uga sii gudbaan magaalada jigjiga oo ay ku wajahan yihiin maadaama maamulka mustafa cagjar ay u arkaan wehelkooda balse waxaan la ogeyn in dhallinyaradaas uu arrinkooda u hirgeli doono maadaama ay amxaarada garab buuxda ka haystaan maamulka mustafa cagjar oo ay etoobiyaan ku dhisteen dowladda federaalka etoobiya weli wax wara kama soo saarin dhibaatada ka socota gobolka amxaara ee loo geysanaya muslimiinta iska daa inay wax ka qabtaan maamulkii magaalada goondhar ayaana dusha ka daawanaya waxa ka socda magaaladaas muslimiinta etoobiya waxaa dhibkaas u dheer in warbaahinta ka howlgasha waddankaas aysan soo tabin tacadiyada loo geysanaya dadka muslimiinta ah
يا ليل بأن فؤادي يشتعل
dhiigga muslimiinta ah ee ku daadanaya dalka etoobiya gaar ahaan magaalada goondhar ayaan ahayn mid lagu daabacayo bogaga mugdiga ah oo ay leeyihiin kuwa sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha waa hay-adaha markii hal qof oo kirishtan ama yahuudi ah la dilo la soo booda waa weerar argagixiso balse dhiigga muslimiinta ah ee ku daadanaya etoobiya ayaan u rajaynaynaa inuu noqdo mid lagu daabaco islamarkaana lagu qoro kitaabka cilliyinta maadaama naftooda loogu qoonsaday inay muslimiin yihiin awgeed shacaa'irta islaamkana ay muujiyeen
أتيتا فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقتا guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا